soomaaliyeed uma roona dowladnimona lama gaarayo haddii oo maaragtay xaaladan le mar walba lagu sugnaado waa oo tahay dowlad lama noqonayo ee cadowga marka soomaaliyeedna waa faa'iidaysana ama biyaha ha ahaado ama dibadda ha ahaado haddaba xeebaha soomaalida iyo badda iyo maaragtay berigaba dadaa qaadanhaya dowlado deriskaha rabaan inay qaataan oo ay lisaan marka waxaa laga faa'iidaysanhayaa ama tababarada dowladda ama khilaafka maaragtay muxuu ahaa dowladda ayaa ay ka faa'iidaysanhayaan qolyaha shisheeyaha ee cadowga ah waa tahay eh, khilaafkan hadda eh, madaxda ugu sarreysa dalka eh, soo g- dhex galay baarlamaanka qudhooda marka sidee baa looga baahan yahay inay u wajahaan si xal looga gaaro khilaafka
aada u sahlan yahay sharciga in la ilaaliyo keliyaha ayaa la rabaa baarlamaanka waxaa la- cod ay ku kala baxaan maahane buuq iyo fawdo iyo ma jirto haddii wixii lasoo dhex dhigo waxaa weeya maxaa in cod loo qaado waaye aqlabiyadana in la raaco waaye laakiin haddii maaragtay dulbaan la qaato iyo seeri la qaato fawdo waaye ee wax lama suurta gasho maaragtay maxaa baarlamaanada adduunka waa buuq tahay waa dhici karaa laakiin buuqkaas inta mid la xalin kara inuu noqdaa la rabaa midka hadda jiro mid xal leh ma ahan waxaa mudanayaasha ayagiibaa maaragtay muxuu ahaa fawdada bilaabaayo oo dhibaatada abuuraayo ee muxuu ahaa qaska samaynaayo marka kasoodayaal badan ayaa ku dhex jiraa taasna waxaa lagu xalin karaa sharciga in loo soo noqdo nidaamka la ilaaliyo aqlabiyadan in la raaco Eh, dowladaha caalamka iyo eh, dalalka taageera eh, dowladda federaalka soomaaliya waa ay ka hadleen arrimahan isjijiidka marka khilaafaadkan hadda madaxda ugu sarreysa dalka iyo q- isqaqabsiga baarlamaanka maxaa saameyn ah uu ku yeelan karaa taageeridii beesha caalamka ay siin jirtay dowladda federaalka
hadowda federaalka waxay luminaysaa taageeradii beesha caalamka ka helaysa ayay luminaysaa waxaa la taageeri karaa dad maaragtay muxuu ahaa oo oo oo heshiis ah oo israacsan oo wax qabsanaya ayaa la taageeri karaa laakiin dad isdagaalsan oo maaragtay muxuu ahaa oo fawdo ka dhex jirto waxaa wax lagu taageeri kara ayaanba jirinbo marka waxaa dib u dhac ku imaanaya maaragtay maxaa horumarkii laga sameeyey dhinacyo badan oo amniga ugu horeeya ayaa maaragtay dib u dhac ku imaanaa waxaa dib u dhac ku imaanaya maaragtay muxuu ahaa deegaanadii ballaarnaa ee hadda maaragtay maxaa ahaa dawladdu ay la wareegtay inkastoo maaragtay ciidamada amisom ay hogaaminayaan oo maaragtay maxaa jira joogitaankoodu muddo loo ku egyahay mid kastaba ha qaadatee waxaa la rabaa soomaalidu inay hanato dhulkeedii ay hanato nabadgelyadeedii iyo amnigeedii iyada ay hanato maamulkeedii dowladnimo iyada ay hanataa la rabaa maalin walba maaragtay muxuu ahaa ciidan kuma ilaalinayo oo ajinabi ah marka waxaa problemka ugu weyn oo jira waxay tahay ma laga fikiri hayo mustaqbalka soomaaliya waxaa la fiirin hayaa keliya xaaladda markaasito lagu jiro keliya ayaa la fiirin hayaa laakiin mustaqbalka lagama fikiri hayo marka waxaa lagu baaqayaa xukuumadda eh, muxuu ahaa madaxtooyada iyo baarlamaankaba inay arrinta hoos ay u dhigaan waxaa la yidhi gacmo geljiri hoosaa loo dhaqaaye in arrinta hoos loo dhaqo waa la tahay wada shaqeeyo Eh, haddii aan la wada shaqayn karinna in maaragtay muxuu ahaa xal la helo oo dhexdhexaad ah oo aan maaragtay ummadda soomaaliyeed dhibaato u keenaynin ama dibidhac maaragtay maxaa u keenaynin isla markaana maaragtay mas-uuliyiinta qaranka cadaawad iyo cugdad badan dhexdoodii ayna maraynin xilkaan maanta hadda adiga ahaysid berito nin kala haynaa aan qabanayo marka eh, gogol xaar inaa u noqo sidaa lagaa rabaa maayan in maaragtay muxuu ahaa wixii adiga aad qarribtid dhibaatadeeday leedahay wax adiga aad iska leedahay jeebkaaga ku jirana maaha ummadda iskale maanta haddii adiga maaragtay mas-uulka ahay berito nin kale mas-uul noqonay horeyna waa loo soo arkay meekaa soo martay waaye Eh, marka dhaqan xumadan hadda ay leeyihiin oo mar walba ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iskabsanaayo wacali khaliif galeer iyo cabdiqaasim laga soo bilaabo ilaa iyo maanta hadda maaragtay maxaa ahaa doctor xasan sheekh maxamuud oo madaxweynihii dalka ah iyo ra-iisul wasaaraha maaragtay muxuu ahaa eh, cabdilweli sheekh axmed oo la taagan yahay iyo saxitaan waxaa weeye waa maaragtay muxuu ahaa eh, labadii kun laga soo bilaabo ilaa hadda laba kun iyo afar iyo toban waaye waa dhaqan aad iyo aad u xun waaye waa mid maaragtay muxuu ahaa ee jiritaanka umadnimo ama qarannimo maaragtay lid ku ah waaye marka inay fikirkoodii ay bedelaan oo sharcigu ay maaragtay muxuu ahaa raacaan oo ay isu tanasilaan ummadda soomaaliyeedna ay u furaan dhibaatadana si looga baxo isla markaana laba kun lix iyo tobanka loo gaaro one board one man oo lagu kala baxo markaas si fiicana loo kala haraa dowlad rasmi ahna markaas ay imaan kartaa eh, ugu dambeyn marka arrimahan isqaqabsiga oo kale eh, dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya qaarkood waxa ay sheegayaan in faragelin shisheeye ay ku lug yeelan karto marka taa ma kuu muuqato adigu aa faranjiinta ugu weynba waxaa la doonayaa waa kuu sheegay baddaasi soomaalida ah in la qaataa la rabaa ee khayraadka soomaaliyeed oo ku jirana maaragtay maxaa sidaas oo kale in la qaataa la rabaa marka faragelin shisheeye ama reer galbeed ha ahaadaan ama dowladaha deriska ha ahaadaan ama cid kaloo maaratay muxuu ahaa oo daraynaysa arrimaha soomaaliya oo dawlada ay ha ahaadaan ayagaa wadaan dhibaatada ayagaa abuuraayo faragelintooda dadkiisa nin walba doorkay ka taabanayaan adaa garle ay leeyihiin marka taasna waxaan bisha caalamka ka codsanayna wixii taageero ah ee ummadda soomaaliyad ay u baahan tahay inay ku taageeraan laakiin arrimaheedii gaarka ah iyo dawladnimadeedii waxaa weeye faraha in looga qaado waaye haddii waxyaabo maaragtay oo khaladaad ay jiraan sidii loo sixi lahaa in laga shaqeeya hal rabaa maayan haddii isku sii jiro oo dadka soomaaliyeed maaragtay muxuu ahaa ee dhibaatooyin aan jirin loo abuuro ama wax yar haddii ay jiraan wax weyn laga dhigo oo la balbalaariyo waxaa weeye muxuu ahaa ee ma laga baxaayo dhibkaan midlaga gudba